waxaan kale oo u yeeray ergooyinka fayskii u horreeyey dooran lahaa xildhibaanada ka mid noqon doona aqalka hoose ama golaha shacabka laba kun iyo lix iyo tobanka ee dowladda federaalka soomaaliyeed labiyo toban kursi oo ka mid ah ayaanu hadda dalabnay labiyo tobankaa kursi beelaha ku kala qoran waxa weeye beesha warsangeli waxay leedahay afar kursi beesha dashiisha waxay leedahay laba kursi cali jibraa'iil wuxuu leeyahay hal kursi beesha siwaaqroon waxay leedahay hal kursi cali saleebaan wuxuu leeyahay hal kursi ciise maxamuud waxay ku leeyihiin hal kursi beesha yibro iyo beesha yibro waxay leeyihiin hal kursi iyo beesha madhibaan oo leh hal kursi labiyo tobankaa kursi ee waxaan u sheegaynaa haddii ilaahga idmo in ay soo xiryoodaan wargelintooda iyo safarradooduna maanta iyo berri ay ku eg tahay oo ku eg bisha kow iyo soddonkeedoo maantaya ilaa berri oo bisha kale kowdeeda bisha kow iyo tobnaad insha allah bisha labadeeda ilaa bisha afarteeda waxaa socon doona dejintii iyo diiwaangelintii iyo sawiradii ilaa qof walba waxaa la siinayaa aqoonsi oo erga ergey kasta waxaa la siinayaa aqoonsi bisha shanteeda ilaa bisha lixdeedana waxaa socon doonaa odayntii haddii ilaa ilaahayga idmo waxaan jecel lahay intaan bisha toddobadeeda la gaarinba inay halkaas ka soo baxaan labiyo toban xildhibaan oo ku guulaystay kuraastaa labiyo tobankaa ku guulaystay marka waxaan rabnaa inaanu dadka u sheegno annaga doorashadii way bilaabanaysaa facilitigii iyo waxyaalihii loogu talagalayna diyaar weeye wargelintooduna maanta iyo berri weeye